magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen arday dhammaysatay waxbarashada heerarka koowaad iyo labaad ee jaamacadda banaadir kuwaasi oo bartay kuliyadaha kala duwan ee bixiso jaamacadda munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo baarlamaanka dalka aqoon-yahano iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda banaadir doctor bide iyo cabdiqaadir xasan axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda banaadir ayaa ka warbixiyay tirada ardayda qalinjebisay iyo kuliyadaha ay barteen maanta waxaa qalin jebisay ardaydhan siddeed boqol oo arday ayaa maanta kulankan qiimaha leh farxaddooda loo wada joogaa lix boqol sagaashan iyo afar ka mid ah waxay ka qalin jebiyeen undergraduate-ka halka boqol iyo lix arday ay ka qalin jebiyeen bosti graduate-ka aad iyo aad baan runtii u bogaadinaynaa ardada soomaaliyeed iyo waalidiintoodaba waxaan kaloo aad u bogaadinayaa rumuudyada kala duwan ee jaamacadda macallimiinta mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha oo runtii la'aantooda aysan suurto gasheen ardadan quruxda badan maantay inay soo gaaraan yoolkan isaga ahay ay maanta ay hiigsanayaan inay qaataan darajadii koowaad iyo darajadii labaad ee waxbarashada aad baan ugu bogaadinaynaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxa weeye waxaa idiin muuqda bright future waxaa tiin mustaqbalka soo baxaya waxaa tiin indhihii dalka ayaa tiin inaad aad ugu dadaashaan waxbarashada aadna u garab istaagtaan waxaan aad ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta kala duwan iyo mu'asasiinta jaamacadda banaadir oo runtii u istaagay xilli adag inay sameeyaan jaamacad ayadoo xaalad adag ay jirto dalkan aysan suurtagal ahayn in jaamacad laga sameeyo gartay u istaagay inay wakhtigooda geliyaan soona gaaray maantana suubiye arrintan ayada ah oo a mataqaanaa riyadii rimowday oo intaas dhammaantay ay ka qalinbadasheen toddobiyo toban difacood oo kala duwan kuwaasoo runtii ka mid a mas-uuliyiinta dalka hogaaminaysa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda hambalyo iyo bogaadin u jeediyey iyagoo kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada halkaana ay ka sii wadaan laakiin waxaan ku farxay runtii oo warka maantay jaamacadda banaadir soo koobay dhakhtaradda carruurta iyo hooyadeedoo dhakhtaradda haweenka ahayd labadooda iyo dhammaantiinba hambalyaan idin leeyaha laakiin jaamacad ajyaal u gudubta inay tahay tusta generation ee leeyahay jaamacadda banaadir uma baahna markhaati kale uma baahna xayeysiin kale waxaad soo bandhigteen cunugiina hooyadiina waa la dhaliyey cunugiina waa la keergareeyey inta kalena inaad leedihiin anaaba og oo kii suuxin lahaayna aad soo saartaan kii shay baari lahaayna aad soo saartaan waxaan rabaa hambalihii bogaadin inaan u gudbiyo dhammaan mukharijiinta maanta ka qalinjabinaya kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda banaadir hambalya iyo bogaadin waxaa idiin bilaabatay cahdi cusub marka waxaan leeyahay hambali iyo bogaadin ardada qalinjabinaysa iyo bahda jaamacaddana waxay qayb ka yihiin dadka bulshadeen waxa waaye cilmiga ay ku badbaadayso waxa weeye abuuray jawigiisa inoona qalinjabinaya maantay oo siddeed boqol iyo ka badan oo takhasusad kala duwana buugga haddii aa fiirisid kuliyadaha qaybtood waxaa ka qalinjabinaya labaatan arday wax ka yar waxayna ka tarjumaysaa jaamacadda iyo adeegga waxbarasho ee bixinayso iyo tirada ardadu inaysan isku xirnayn tiradu hadday yartahay iyo haddii kaleba inay ardayga waxa weye loo adeegayo oo aan meeshaas waxa weeye faa'iido raadis aysan ku jirin si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysay heerka koowaad iyo labaad ee jaamacadda banaadir ayaa ah dufcadii toban iyo toddobaad ee ka qalijibisay jaamacadda tan iyo markii la aasaasay